أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ka fuliyey duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya wargeed ka soo baxa kenya ayaa daabacay in marxalad quusa uu marayo duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kusoo qaaday taliyaha guud ee ciidamada dowladda xabashada itoobiya ayaa ka digay khatar amni oo itoobiya uga soo socota gudaha dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka sii badanaya ee ay ku hayso kooxda aridada soomaaliya beesha wacaysle oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada islaamiga galgaduud ayaa hadiida xoolo noolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaasi haweenka waxaa ku barta mid ka mid ah macaahidda diiniga ah ee deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladiini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada ceelbur ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha dulxija kuna afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ka fuliyey duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abo xasaan dhiigbaxa maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa kusii xoogaysanaya qaar ka mida wilaayaadka dalka gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose waxayna howlgalladani noqdeen kuwo ay ka qayla dhaamayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee u soo duulay inay dumiyaan shareecada raxmaanka ee laga hirgeliyey wilaayaadka islaamiga howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen waxaa ka mid ahaa howlgal qorshaysan oo goordhow mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaana howlgalkaasi lala beegsaday maleeshiyaad murtadiinna inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah halka lagu dhaawacay mid kale oo isla murtadiinta ka tirsanaa wuxuuna howlgalkan u fulay sidii loogu talagalay dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo isugu jiray qarax iyo dagaal oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana ka dhashay khasaaro kufaarta iyo murtadiintaba lagu gaarsiiyey howlgalkaas weerarka dagaalka ah oo ahaa mid liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ahaa mid khasaaro culus lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta waxaana weerarkaasi dagaalka ah ku baktiyey toban askari oo kufaarta afrikaanta ah halka lagu dhaawacay shan iyo labaatan kale oo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta weerarka qaraxa ah oo ahaa mid u dhacay sidii loo soo qorsheeyey waxaa isagana ku dhintay toban iyo kow askari oo murtadiinna halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah waxaa weerarkaasi lagu gubay gaari beeba ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada howlgalkan lala beegsaday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sare u qaadeen howlgallada ay ku dhiig bixinayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee ku soo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta maxsanid abu xasaan wargees ka soo baxa dalka kenya ayaa daabacay in marxalad quusa uu marayo duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kusoo qaaday sida uu warbixintan ku eegayo cali aadan cabdulaahi caliyare sii socshada duulaanka saliibiga ah ee ciidamada midowda afrika ay ka wadaan soomaaliya ayaa lagu soo waramaya inuu khatar kusii jiro islamarkaana uu cagaha la galay marxalad quusa kadib markii la joojiyey dhaqaalihii ku bixi jiray howlgalkaasi the east african oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka kenya ayaa warbixin uu shalay daabacay ku sheegay in mugdi fara badan uu hareeyey fashilna ku dhow yahay duulaanka isbahaysiga eyusom kadib markii hogaamiyaasha kufaarta caalamku ay ku kala kaceen maalgelinta howlgalkaasi dhammaadka bishii mey ayuu wargeysku sheegay in la xaqiijiyay in qaramada midoobey aysan bixin doonin miisaaniyaddii ballanqaadka ahayd ee loogu talagalay howlgalka eyusom ee toddobaatan iyo shan boqolkiiba taas oo ka dhigan in midooda afrika uu faramarnaan ka joogo maalgelintii uu filinayay wargeyska oo soo xiganaya falanqeeyaal caalami ah ayaa sheegay in midowda yurub oo bixin jiray lacagta ugu badan uu isna caddeeyey mowqifkiisa islamar ahaantana joojiyey maalgelinta howlgalka midowda afrika isagoo ka leexday ayuu yidhi doodaha dabada dheeraaday ee ku saabsan qorshaha taageerada ciidamada afrikaanta tallaabada midowda yurub ayuu wargeysku ku sifeeyey inay tahay astaanta ugu cad ee muujinaysa in midowda afrika uu wajahayo howlgal aan haysan wax maalgelin ah xilli mujaahidiinta al-shabaab dardar xoogan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah warbixintu waxay carabowday in midowda yurub uu si dadban u diray maraykanka oo diidmo kala horyimid qorshihii lagu maalgelin lahaa howlgalka eyusom iyadoo afhayeen u hadlay midowda yurub uu wargeysku u sheegay in niijab ay ka qaadeen diidmada ka timid dalal uu maraykanku u horeeyo wargeysku waxa uu xusay in warqad uu madaxweynaha golaha ammaanku qoray saddex isbuuc ka hor oo loo gudbiyey xogayaha guud ee urur gaaleedka qaramada midoobey antonio guteres lagu sheegay in wadatashyadii la xiriiray maalgelinta eyusom ay ku soo ilaadeen ismariwa kadib markii maraykanka uu ku hanjabay in mashruucaasi uu ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan ee vitow the east african waxa uu xusay in labadii bilood ee lasoo dhaafay ergida midowda afrika ay la kulmeen dalalkii maalgelin jiray howlgalkan sidoo kalena raadiyeen kuwo cusub si ay u buuxiyaan baahida dhaqaale ee jirta iyo miisaaniyadda magdhowga ciidamada oo gaaraysa boqol lixdan iyo lix dhibi shan milyan oo dollar oo hal sano ah balse dadaalkaasi ayaa isna guuldaro ku soo ilaaday sida uu wargeysku ka dhawaajiyey sidoo kale warbixintu waxa ay sheegtay in toddobaadkii hore dowladda ingiriiska oo iyadu ahayd tan gacanta ku haysa qaraarada la xiriira soomaaliya islamar ahaantana ahayd rajadii ugu dambeysay kadib maraykanka iyo midowda yurub ay iyaduna si cad u muujisay diidmadeeda ayna daboolka ka qaaday in howlgalka eyusom ay badbaadin karaan oo keliya maalgashiyaal cusub oo u babacdhigi kara dhaqaalahaasi baytenia tadaas oo ah xeeldheere siyaasadeed oo u shaqeeya macad caalami ah oo fadhigiisu yahay new york ayaa wargeyska u sheegay in adeegsiga qaraarka laysku khilaafsan yahay ee qaramada midoobey ee laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban ee soomaaliya uu yahay imtixaan dhab ah oo ku wajahan isbahaysiga u dhexeeya qaramada midoobey iyo midowda afrika waana arrin laga yaabo ayuu yidhi inay walaac geliso midowda afrika wargeyska the east african waxaa sidoo kale ka sanqariyey in arrimahani ay sababi doonaan in wadamada midowda afrika ee ciidamadooda u diray dalka soomaaliya ay dib uga fakari doonaan go-aankooda qaramada midoobeyna aanay mar dambe heli doonin ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo ay ku adeegato waad mahadsantahay caliyare taliyaha guud ee ciidamada dowladda xabashada etoobiya ayaa ka digay khatar amni oo etoobiya uga soo socota gudaha dalka soomaaliya haddaba tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed taliyaha guud ee ciidamada saliibiyiinta etoobiya gaalka lagu magacaabo birhaanu juula ayaa sheegay in etoobiya iyo halis amni oo weyn kaga imaan karto xoogag oo ku tilmaamay inay si weyn isugu aruursadeen gudaha soomaaliya hadalkan ayuu ka jeediyey mar uu hortegay baarlamaanka etoobiya si uu uga warbixiyo waxay ugu yeedeen waxqabadka ciidamada dalkaas muddadii sagaalka bilood ee lasoo dhaafay birhaanu juula ma uusan caddeyn waxay yihiin xoogagga cadowga ah ee ku urursan soomaaliya iyadoo ay warbaahinta dalkaas ku tilmaameen inuu ula dalin leeyahay ciidamada masar gaalkan ku magacaaban taliyaha ciidamada saliibiyiinta etoobiya ayaa baarlamaanka dalkaas ka hor sheegay in joogitaanka ciidanka etoobiya ee soomaaliya uu awl ahaa mid ay ku taageerayeen dowladda riddada balse hadda uu isku beddelay mid lagu xaqiijinayo amniga dalkiisa sababa la xiriir waxa uu yeeray xooga cadow ku ah dalkiisa oo isku aruursanaya soomaaliya gaalkan ayaa sidoo kale khudbadiisa ku xusay in ciidamada etoobiya ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ahaayeen laba qayba kuwa ka tirsan howlgalgaareedka atamis oo hadda isku beddelay eyusom iyo kuwo kale oo ku sugan dalkaasi iyadoo la raacayo waxa ugu yeeray heshiis labageesood ahaa inkastoo uusan si cad u sheegin tirada ciidamadaas labageesoodka ahaa birhaano juula wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladda masar oo xiriirka ay la leedahay etoobiya in muddo dheer ah xumaa gaar ahaan arrinta webiga niil iyo biyo xidheenka nahda ay ka faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya sida uu sheegay bishii Agoosto 2024 ay dowladda Masar heshiis militari la saxiixatay dowladda riddada ah ee uu maamulo Xasan Gurgurte iyadoo la filayo in askar masaare ah loo soo diro Soomaaliya qayb askartaas ka mid ahna ay ka mid noqon doonaan howlgalgaleedka AU ESOM taas oo uu walaac ka muujiyey waad mahadsantahay marwaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka sii badanaya oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintani kooxda riddada soomaaliya ayaa sii xoojisay dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ee ku socdaalaya gudaha caasimadda muqdisho iyadoo waayadan ay sii badanayaan dhagaxaanta wadooyinka lagu jirayo arrinkan ayaa si aad ah u taabanaya qulqulka shacabka qeybihiisa kala duwan waxaa halis ah in dad badan ay wadooyinka ku geeriyoodaan iyagoo xaalado deg deg ah ku jira maadaama dhagaxaan waaweyn ay murtadiintu ku gooyeen waddo walba oo halbowla ah sidoo kale dadka shaqooyinka leh ayaa ku dhiban arrinkan maadaama wakhti badan ay uga baxdo inay maraan wadooyinka wareega ah oo ka fog goobaha ay ku waajahan yihiin arrinkan ayay murtadiintu u arkaan fursad ay uga macaashi karaan ayna ku qaadan karaan lacago baad ah oo badan iyagoo aanan dan iyo muraad toona ka gelin shacabka ku dhibaatoonaya wadooyinka kala duwan kuwani waa qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo si toos ah warbaahinta uga hor cadaynaya marxaladda ay ka waajahayaan dhagaxaanta waaweyn ee xukuumadda dhiigmiiratada ah ay ku jartay waddo walba dhibaato aad u fara badan aa laga dhexle dad badan oo macnaha oo maanta shaqadooda ku tegi lahay shan daqiiqo a waxay ku qaadataa inay hal saaci bar camal ku tagaan ay soo wareegtaan haddana jigboonta ay ka soo dhacaan marka dhagaxaanta culaysyo badan bay shacabka soomaaliyeed ku qabaan marka laga rabo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo iyo guddoonka baarlamaanka oo laba luuq samaystay oo iskool buluusiga ka leexdo kabacdina diyaaradda hore ka raaco dhibaato weyn ay ku qabtaa bulshada hadda haddii khaylidooda ay wax ku soo kordhayaan oo nafis lagu helaayana waa meesheedii ilese waa wax ku soo kordhaya male markay dhowr sanay xiran tahay macnaha cid kasta waa imaanaysaa macnaha baa kan mas-uuliyadda haddana waa laga dejinaa waa laga qaadaa haddana isla meeshii baa jigjig meeshaa joog waay dhibaatooyinka aan ku qabna dhagxaanta waddooyinka ku xihan lama soo koobi karo waddooyinka dhinacaas ka xihan baa xaafadii lama mari karo biyihii biyaha iska yaalla waddooyinka laamiga muhiimkaa haddii la damca in laga baxana xaafadihiina waxaa waaya xaafadihii way xihan yihin dhagxanaa yaalla marka dhibaatada ku soo qabna lama koobi karo kooxda riddada ayaa dhinac weliba ku dhibaataynaysa shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed dhac kufsi dilal bareer ah iyo waxyaabo kale oo badan ayay nahar iyo habeen hooy u noqdeen bulshada caasimadda soomaaliya iyo kuwa kale ee ku nool meelaha ay ka arrimiyaan maamulada riddada ah waad mahadsantahay cabdiqani beesha waciislo oo ka mid ah beelaha degan wilaayada islaamiga galgaduud ayaa adiyooxda xoolo nool oo geel ah ku reejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdiraxiin shacali oo munaasabadaasi goobjoog ah ayaa warbixintan ka diyaariyey
sharcigalayga sheegima shanubahayga soo herti layga sheegima shanubahayga soo herte sharcigalayga shanubahayga soo herte beesha waxaa isla oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga galgaduud ayaa waxay ku wareejiyeen xoolo nool oo ay beesha ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta dagaalka kula jira maleeshiyaadka gaaloraacyada ee ku soo duulay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee galgaduud odayaasha dhaqanka beesha wacaysle waxay ku wareejiyeen wilaayada galgaduud geel tiradiisa gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban neef oo ay beeshu ay sheegtay inay ugu talagaleen halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika oo ay duulaanka ku soo qaadeen gaalada caalamka xafladda lagu wareejinayay geela waxay ka dhacday magaalada coosweyne halkaas oo iskugu yimaadeen waxgaradka beesha wacaysle iyo suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacaysle qaar ka mid ah waxgaradkii ka hadlay madasha beesha ay ku wareejisay geela iyagoona ku wareejiyey suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacaysle allaan ugu anfaco sadaqadaasi hawsha la keenay wax muhiim aha iyo maarata wixii u qaymo badnaay xoolaha ummaddu dhaqato waay madax geel waaye mooraa laga soo baxshay maalaa laga soo baxshay marka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahi naga aqbalo waxa alla ka cabsi lagu keenay allah nooga dhigo ee waxa la aqbalan allah nooga dhigo todoba halaad oo hogaankooda wadaata wax lagu bedelaa neefka ahay aanqir wax aakhira waxaa waaye mug ma ahan hawl dhow ma ahan hawshaan marka waxaan rabnaa alla subxaana wa tacaala inuu maaragtay meeshii loogu talagalay mujaahidiinta inuu maaragtay lala ka gaarsiiyo ankuna waxaan ku wareeji doonaa kuley suldaanka munaasabadan aan taagana maantay oo ay taagan tahay beesha wacaysle ay taagan tahay waxay u soo xaadirtay shareecada islaamka oy garab istaagto naf iyo maalna ku bixiso waana ilaahay bixin jirtay haddaana sida aad arkaysiinoo hortiina ka muuqata hadday diyaar waaga u yihiin haddana maanta waa taagan yihiin geela meeshaan taagan ilaahay dartiisa loo bixihaa shabaabaa geel la siihaa ma aha waxaa waaye ilaahayaa wax la siihaa yani mataqaanaa inaan kii waddadii oo wadi jiray oo ku taagnaay inaan daba kacno ayaan ku taagannahay waa geel mujaahidiinta aan siino aan rabno sufdaanka ayaa ka guddoomiyey odayaasha xoolaha ay ku wareejiyeen waa guddoomay waxaan ballan qaadaynaa sida akhyaartabay uu ballan qaaday oon u taagannahay ilahay kitaabkiisa ha ogaadaano ka imaada baan leenahay gaalagabalkeedu waa siiliiq waxaan leenahay ka imaada waxaan ugu baaqaynaa beesha wacaysle amba abgaal ismaan ugu baaqaynaa inay ka soo baxaan cadowga safka cadowga inay ka soo baxaan waa u jeedaan gaalo waxay joogto xasan waxu u haaya ma jirto asagoo carcarow wax u waaye haddaana wax u haaya waxaan leenahay marka asigu laftirkiisu waxaan ugu baaqaynaa dadkan uu ka dhashay hadduu soo islaamana waxa weeye waa la mid waxaan ugu baaqaynaa asigu intuu ugu weyn yahay inay ilaah kitaabkiisu soo laabtaan ay soo tooba keenaan ugu baaqayn ma ahan markii ugu horaysay ay beesha bixiso xoolo ay ugu tala gashay ciidanka mujaahidiinta xarakat ashabaabulmujaahidiin mahadsanid cabdiraxiin haweenka wax ku barta mid ka mid a macaahidda diiniga ah ee deegaanka raamacadda iyo wilaayada islaamiga baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi warbixintan waxaa faahfaahinaya bashiir muxidiin abo iman markaska caaisho binta abibakar waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee ka furan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana wax ku barta dumar aad u tiro badan muddo sannado ah oo ay haweenka deegaankaas ku baranayeen qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada maanta waxaa laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waana mid tacliinteeda uu gacanta ku hayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa dhowaan ka qayb galay munaasabad ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta dumarka kadib bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay haweenka soo gudbiyeen ونحن أخواتهم في محافظة قنصح دار لولاية باي الإسلامية وخاصة قرية رام عدي في مركز عائشة بنت أبي بكر ثم إننا في مركز عائشة رضي الله عنها نرحبكم ألفا وألفا وضروب بمثله عدا في قاعدة مركزنا الميمون هذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا ونتشرف أن نشارك معكم كلمات وفعاليات تأييدية أداء للواجب التحريض قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقل لنبي له رب ربك يوه زدني إن زيادي علما علمي إن زيادي وقال الله تعالى إله سبحانه وتعالى آيات كلمة بكليات قل لنبي محمدو هل يستوي سمنينا الذين هاني يعلمون والبرد إيو الذين هاني لا يعلمون ولنبرن إنما إن كان يتذكر ما يبوان سمائي أولو الألباب دتك عقل صاحبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد ما جريس مله إلا في اثنتين لمماه رجل قف أتاه الله مالا إلى إيمان سيه فسلطه كسلد على هلكت أنتي سوك بيه في الحق حقك بيه ورجل قفكله أتاه الله إلهي سيه حكمة علمه فهو من كاسنه يقضيك حكميه به عملك ويعلمها وأنا براو متفق عليه ugaas cokaasho oo ah ugaaska beesha hubeer oo ka hadlay halkii bandhig cilmeedka ay ku sameynayeen dumarka deegaanka raamacadey ee abogaadiyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaankaasi isagoona kelimad dardaarana u jeediyey shaqaysabaxanaadato may amaanoomudo nagifog iyo intii oo dadaalkan lahaytay amaanoomudo ee may baabooriyaane odobkaysa dahaad jihaadka oo gifowgasan sheegeen ilaahay ina kitaabshay subxaanahu watacaala u sheegi hadda dhinyaashay hoosha duugun may akabooriyaane lankasta oo muslim ah codowka oo saa'il ka ah hantii af i addiinka la dagaalamo uhdego oo kibro suubiyeen cilmigii oo hambantike alla barakaayo lankasta oo dheego ilaahay ka anfaco sigu maajayba may lehay madrasatu aaisha ba leehi aaisha may ba lahayd kitaabo lehaw mustadrak oo aaisha lehaw oo kulmadiiba horeeyey dib iyo kabase ma aadna tawiideen oo maloogi hor iyo aan tawiiden miisaakin iyo eh, ilaahay asiinka kaba ununay baa lana yaahay manoogadiyo dadaadka oo dhan muujiye Eh, markii waxbarashada la roogo taajirka daydaw gabdho may kamid ah caaisha ayaa kamid ah sina may muumin ee muujideen calaamadeedahay ee muujideen may kale caaisha lahayd ee maantay kamid ahay kay dhuursanaanta may muujideen dhuursanaanta ee muujideen ilaahay baa xaqiiqadii runta lagu riixii may baa jarahan lam cilmigii caaishanan ogayna waana abartama kari doona liyaabas dhuursanaantii caaisha intii dhahal maalonna an ogayna ee banaanka noo jar may rabaana dhan kasta intii daawadii oo ifraadiga ahayti jamaa'iga ahayti tashkiilaad intii una bilowna riitiga mudaka hilaagsamo mudaas bibaad intii una sababka la'aanan gaar ahaan haddii deegaameyadani heleeleysin maraakiista laga hirgeliyey deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa wax badan ka bedelay heerarkii kala duwanaa ee waqtiyadii hore lagu baran jiray qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana hadda si aada u muuqda dadaalka miradhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayadan mahadsanida waayman wilaayadii islaamiga gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carfaad ayaa si amaqaadaya warbixintan maxamed kowsaar maxamed waa askari toobadkeen oo isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelacadde isagoona muddo hal sana murtadiinta ka tirsanaa ayaa waxa uu ka warramay halka uu tababarka ku soo qaatay iyo maraaxisha uu soo maray inta uu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta askarigan ayaa sidoo kale ka hadlay siday u soo dhoweysay wilaayada baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisu safka cadowga uga soo tegay maxamed gowsaar maxamed baa layidhaha walaal waxaan ka imaaday xamar labada kun labaatan iyo saddexdii bisha koowaad waxaan ku biiray ciidanka ay qoranayeen nimanka la yidhahdo imaaraadka dalka uganda loo qaaday marka xarar la yidhahdo labaiyo tobanka abriil aa ka qorto insha allah maantana alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waa ka tooba keena marka adiga muddo hal sano iyo lix bilood aan u shaqeyna aan ku jiro lix bilood aa uganda joogay sanadan joogay soomaaliya marka alxamdulilah haddana maanta waa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta aan dhex joogaa dalka uganda gaar ahaan meeshii xaran la yidhaahdo guntiyaabo waxaa ka mid ahaa uganda intaan joogo horta waxyaalo badan aan la kulmo ile wadan gaala aliswa waqtigii salaada salaada aan gelayna lee shaqa la galaa salaada aan galay haddaa tiraahana adeeg ku taalaanay ma taala diintaada waxaa ma gelin isku diinba ma neh xaradii waxaan joognay muddo shan bilood kabacdi ciidanka la qalabay furimaha loo qaaday anugu marka qaybta waxaa lagu daray hubka rasaasta waardiyeynayso saadka xarada laba bilood markaan joogo bishow inaan saadka raaca oo furinta la tago haddana soo laabto marka sida meesha ugu joogaan haddana iyadana faham waa maasha allah si wanaagsan alii soo dhaway alxamdulilah waa ku faraxsan gobolkayda xor anoo joogo waa cafis qaba aad iyo aad aan ugu mahad celina walaayada alxamdulilah boqolkiiba boqol ma la soo koobi karo farxadeed saaxiibadii horta rag badan baan saaxiiba ahayn kulli calaa xaal intii hadda aan saaxiibada ahayn oo aad iskugu dhaweyna maba noolo walaayadaa waa hor cunta intaan kasoo maqnaa in yaroo hadda ku jirtana waa jirtaa waxaa ugu baaqilaa inay lafooda ka badbaadsadan meesha waxba ma yeelaan ragga saaxiibadooda ahayoo dhinta waxay ku dhinteen ay ogeen ay ogyihiin ay kasoo tageen ayaga meydkooda ee hortooda kasii muuqdo marka anna alxamdulilah marka saaxiibadee meydkooda xamar lagu keenaan quust inaan walaayad isu dhiibo fasax qaata ayaga marka waxaan ugu dardaarmi lahaa inay xornimada iyo wanaag iyo kalsooni ama taalla la soo dhaweynaya ay iskaga soo baneeyaan meesha wax yeella male xasan sheekh uu ku adeegan maogi wax
wilayaadka islaamiga waxaa si raaxraxana u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu